halka aad weli nagala socotaana waa idaacadda galabnimo ee v o a oo washington idinkaga imanaysa waxaa isi soo taraya cambaaraynta caalamiga ah ee loo jeedinayo xukuumadda barma kadib markii toddobaadyadii lasoo dhaafay ay tobanaan kun oo rohingaha muslimiinta ahi ay ka gudbeen xuduudka u dhaxaysa baarma iyo bangaladesh iyagoo la cararaya naftooda waxaanay arrintaasi timid kadib markii ciidamada dowladda ay howlgal ku birtilmaameedsadeen muslimiintaasi dadkan ayaa sheegay in guryahoodii la gubay lana soo barakiciyey ilaa shan iyo toddobaatan kun oo qof ayaa la sheegay inay haatan soo gaareen dalka bangaladesh arrimahaasi ayaan waxaan ka waraystay maxamuud sheekh axmed dalmar oo ka faallooda arrimaha islaamka ah kuna sugan magaalada london
bismillahi raxmaaniim dadka la idhahdo ee rohingya waa dad muslimiin ah waxay ku nool yihiin gobol ka mida dhulka iminka la dhado maynamar markii hore loodhan jiray berma waa dad asal ahaan kasoo jeeda dhulka muslimiintu ay degan tahay gaar ahaan bangaladesh oo dhowr boqol oo sanadoodo ka hor markii ay dunidaasi de isu furayd degay dadkii markaa muslimiinta ahaa ee marka haydaanka guud ee la iswada huwan yahay hindu iyo buudhish iyo muslimiin iyo diimo kaleba ay yihiin dushaana ingiriisku ka xukumayay markii la kala baxay halkaasay ku hadheen halkaa weeye halka markaa dhibaatada ay kasoo jeedaa dhibkan hadda taagan iyo xasuuqan hadda halkaasi ka socda muxuu salka ku hayaa maxaa lagu haystaa baad is leedahay dadkan oo lagu gumaadaya wax kale lagu gumaadi maayo waxa weeye dad laga badan yahay oo aan la rabin iyo dawladda ay maamulayaan dadka u badan waddankaas barma oo diinta buudiga la yidhahdo buudiiska haysta oo aan ahayn dad yacni runtii dee hanaanka dawladnimo sida uu yahay dawladnimada wanaagsan aan xaliyaalo waxay ka hayaan aanay jirin waa cunsuriyad muslimnimaa lagu dilayaa nalama mid hidin ama nala mid noqda oo maxaa ku dhahday buudiis noqda oo dhaqankayga qaata ama ma jiraysaan dabeetana waxaa soo baxday fikrada dadkani berigii hore dhulka meel kale ay ka yimaadeen waa inay markaa ka qaxaan dhulka haddii ay bixi waayaan oo bixi waayaano waana laynaya wax kaloo meesha ku jiraa ma jiraan
adduunka dowlado waaweyn oo muslima baa jira ilaa iyo hadda dal ka hadlay oo si cad uga hadlay waxaan filayaa madaxweynaha turkiga oo keliya inuu yahay maxay wadamada islaamku arrintan uga aamusan yihiin oo aanay hadal cad uga soo saarin ilaa iyo hadda waxa weeye runtii wax dawlad lagu sheegi karo ama istaahila oo mustaxaq waa in dawlad lagu sheego oo caalamisa maanta jira way yar yihiin oo turkiga aad u hadal qaadee rajab dayo erdogan uu hogaaminayo iiraan oo qaraarkeeda ama go-aankeeda u madax banaan inkasta oo yani sida ay waayadan dambe yeelaysay yani aan loo beganoo aanay in badan yani maslaxadda islaamka aanay ahayn maslaxad kooban oo daa'ifi ah oo yani shiicanimo uun ay ku urursan tahay laakiin waxa weeye dee adduunyadu maxaan ku dhahday waxaa la yidhi nimaan waranka galnuweedhaadu ma gasho waa soomaalidu ay ku maamahdaa waxa weeye meesha waxaa ka maqan dawlad wax isku falaysa oo yani wax kala garanaysa oo mas-uuliyadda dawladnimadu waxa ay tahay og oo markaa yacni muslimnimana u damqanaysa ayaan jirin ilaa iyo hadda wararku waxay sheegayaan in ilaa saddex kun oo ruux oo caruur iyo haween iyo dadda-ahi ay ku jiraan lagu dilay halkaasi oo guryahoodii iyo deegaanadoodiina la gubay haddii xaalka dalalka muslimiinta aad ka sheekaysay uu noocaas yahay aaway dunidii xuquuqul insaanka u doodi jirtay aaway ee qaramada midoobay oo iyagu ka fariistay arrintan wax go-aanana aanan ilaa iyo hadda ka soo saarin dad intaa la eg oo sidaad sheegtay dab lagu shidayo oo wax warahoo cad oo dunida ka soo baxay ilaa iyo haddana aanu jirin waxaad moodaa dunidii iminka waxaa lagu shaqaysanayaa hab yacni siyaasad ama yacni dhaqan siyaasiya oo labagalle ah waxaan la idhahda double standard maanta haddii qolada duulaanka ay xugubaysa ay muslim dunida waxaa lagama fadhiyaan oo waa loogeejaa laakiin ilaa sida aan kuu sheegay yacni muslimiintu ay iyagu maaha in la gardaroodo oo dadka diin lagu laayo muslimiinta ku dhow dadka matalan dee diinteeba inoo inoo diidaysayno diin ahaan dadka u leyno laakiin maadaama iyaga waa muslimiin loo leynayo xaq iyo gar bay u leeyihiin in muslimo loogu heliyo islaamnimo loogu heliyo hiilkii meeshuu ka iman lahaa ayaa maqan oo yacni dawlad dhexda u xidhanaysa oo daafacaysa danaha muslimka muslimkan isku muqlaysan ee kala maa yani kala kala miirmi waaye kala dhammaan waayana yani u kala socdo oo u garqaaddo oo arrinta arrinta ilaa taa la helayo waxba kasoo bixi maayaan arrinta ilaa iyo hadda la hadal hayo waxa ay tahay xajkii baa weli lagu guda jiraa oo maalintii carafo oo dad saddex milyan ku dhow oo muslimiin ah ay isugu yimaadeen boqolaal milyan oo kalena ay hawada kala socdeen khudbadda ee carafaad laga jeedinayay waxaa la leeyahay lagumaba soo hadal qaadin arrintan iyadoo lasii saadaalinayay in arrintaasi looga hadli doono khudbadda halkaasi laga jeediyana la filayay in saameyn ay ku reebi doonto arrintan wallahi dee ayaan darooyinkay ka mid tahay dee waxa loogu soo dari waayey iyo waxa looga hadli waayey inagu garan kari mayno waanu hubaa dad badan oo muslimiinta ah oo carafa taagan ama taagnaa ama xajka gudanayay inay quluubtoodu la jirtay dadkan waxa lagu hayo iyo leelaalka ay la baday inay u ducaynayaan ilahay u baryaanna waan ogahay waayahay ugu dambayntii maxaa xal noqon karaa dadkan dhibaatadii way ku socotaa oo ilaa iyo hadda barakac xoogan baa ka jira halkaasi dilkii iyo xasuuqii wuu socdaa yaa u maqan dadkaasi maxaase arrintaasi xal u noqon kara baad is leedahay marka laga soo tago dhinaca dalalka islaamka oo aad sheegtay in hadda aanayba joogin xilligii arrimahaasi ay ka hadli lahaayeen oo awooddeedana aanay lahayn waxa weeye maanta dee adduunyada kulley inan barawixinta iyo yeeda iyo laga qabto dadkaas horarka ma garanaysaa shidanaya oo gubaya in aan laga dayn ilaa ay taxarukaan wadamadan dee yani yeeli kara wax ka qaban karaana oo sidii mathalan dee markii kosovo ay dhacday sagaal iyo sagaashankii dee waxaa ku filaa uun dhowr wadan oo isu tegay oo ingiriiska iyo maraykanku ay horseed ama horkacu ahaayeen wax kale iyadoon loo geysan ba halkaa daywrada lagu garaacay halkii baa dabeedna daalinkii lagaga celiyay dadkii waa la samayn karaa si laakiin masaalixda laga leeyahay iyo hardanka ka dhexeeya quwadaha waaweyn ayaa laga yaabaa dadkaasi fare dhexdooda inay ka baxaan kuna joogsan mayso halkaasi meelo kale oo maanta laga yaabo in nabad loo fadhiyo oo dad muslimiini ay degan yihiin baa laga yaabaa haddii muslimiintu aanay san isu dhacmin oo aanay dee ka muuqan saaxadda ama yacni maydaanka lagu herdamaya ee internationalka ah saasay ahaanaysaa
kaasi waxa uu ahaa maxamuud sheekh axmed dalmar oo arrimaha islaamka ka faallooda isagoo ku sugan magaalada london ayuu khadka telefoonka iigu warramayey waxaanuu ka hadlayey dhibaatada ka aloosan waddanka baarma ee lagu hayo muslimiinta rohingaha la yidhaahdo ee laga badan yahay